walaalahayo maadaama dhibaato badan oo ayna dhex martay waxaanu nidhi walaalayaalow aanu wada hadalno annakoo nabada aynu wada daadano hubka aanu iska dhigno aanu wada hadal ku daaqano mushkiladda ugu weynna waxay ahayd maadaama gobolka mudug ay ka jireen dagaal in badan soo jiitamay mararkii ugu dambeysana ay dhoweyd oo xabad laysoo haysto meelba difaac layskaga jiray walaalaheenna ay dhaheen abaar baana hayso oo naqla-aan baa meesha xagga ahayd ka jidha waxayna weydiisanayeen inaan u ogolaano inay u gudbaan dhinaca puntland si aynaqa wax uga daaqaan laakiin dadkii soomaaliyeed qaarba inay meel degan yihiin dowlad federaalna noqday inibana gacanta ku haysa dhulkii in abaartii dhoweyd hadda ilaa caluula iyo meesha ugu dambaysa dhulka baa la tegey waxaana tegay dad soomaaliyeed sharuudna laguma xirin haddana gobolka mudug iyo hiiraan qayb ka mida iyo galgaduud oo dhan baa ku socota oo aan wax sharuudii ku xiran dhinaca dariska iyaga waxa sharuudda keenay waxaan rabnaa in la ogaado wixii caalimku isla ogaa inay tahay ee waxaan annagu iska damacnay oo ama ugu daraanaya waayahay ama ku xumaynayno ayaan ahayn ee inaan la kala nabadgeli karin haddii laysu tago ay tahay baa sharuuddaa keenay marka waxay nooga badi weyday inaan xoolahan annaga u sii dayno ammaankoodana dadka iyo xoolaha cid u qaybinoo la ilaaliyo salaamu calaykum